kooxda kubadda cagta Xawa-Tako ayaa ku guuleysatay tartan kubadda cagta ah oo loo qabtay dhalinyarada cuslaatay ee xaafadaha magaalada Beledweyne kadib markii shan iyo afar ugu badiyeen kooxda kubadda cagta Buundowyn. Munaasabada lagu soo xirayay tartankan ayaa waxaa kasoo qayb galay guddoomiyaha ururka kubadda cagta gobolka Hiiraan kan degmada Beledweyne iyo boqolaal dhalinyaro ah. Cabduqaadir Maxamed Cali oo ka socday isbitaalka Iqlaas oo soo qabanqaabiyay tartanka ayaa sharaxaya hadafkii laga lahaa tartanka.
bismillahi raxmaan raxiim anigu magacaygu uu yahay cabduqaadir maxamed cali kuna hadlaya afka isbitaalka iklaas ee dental klinig jarunigan waxaa u qabannay afarta xaafad afarta xaafad ee ka dhinteen sideed naadi guusha galabta waxay ku raacday xaafadda xawataako halka kaalinta labaad ee gasha xaafadda buunduweyn dhammaan waxaa wada in dhammaan kooxyaashii ka soo qaybgelay jarunigan ee isbitaalka iklaas dental klinig uu qabtay midda kaleete barnaamijkan ma ahan barnaamijkan markii inoogu horreeyey aan qabanno marar badan aan suu qaban jirnay maadaama dhallinyarta aan ugala jirnay funaanado laakiin sanadkan sidii hore waa ka duwnay maadaama tartan aan ka dhignay tartan jiruuni ah oo ciddii ku guulaysada koobka ay qaadayso mana sii mana sii joojin doono waan sii wada doonaa guddoomiyaha ururka kubadda cagta gobolka hiiraan cabdulaahi cilmi odowaa dhaale iyo guddoomiyaha ciyaaraha degmada beledweyne ismaaciil cali xasan siidaani oo soo xiray tartanka ayaa bogaadiyey bismillahi raxmaan raxiim ilaahay baa mahad u sugnaatay subxaanahu wa tacaala tartankii quruxda badnaa isbitalka ikhlaas uu u qabtay isdhexgalka bulshada wanaag noogu bilaabay wanaagna noogu dhammeeyey allah bay mahad u sugnaatay subxaanahu wa tacaala tani waxay ka mid tahay maxay hayto ixyaa ilkurati ilqadam soo nolaynta kubadda cagta ee gobolka ayay ka mid tahay walaalaha soo qabanqaabiyeyna way mahadsan yihiin aad baanan ugu bogaadinayaa insha allahu tabaaraka wa tacaala naadigii qaadayna waxaan leenahay farxadda waan idinla qaybsanaynaa kuwii laga qaadayna naftigooda waxaan leenahay adinkana mar kale ayaad qaadi doontaan hadduu ilaah yidhaahdo bismillaahi raxmaani raxiim waxaan galabta halkan ku soo gabagabeynay tartankii ka socday afarta xaafadood oo ka koobnay siddeed naadi waxaa taabagelinayay isbitaalka iklaas waxaan leenahay dee isbitaalka iklaas aad uu mahadsan yahay doctor cabdifataax iyo takhaatiirta badan oo la shaqayso waxaan halkan aad ugu mahad celinayaa kooxdii ku guulaysatay xaafadda xarutaako waxaan leenahay aad u mahadsantiin sidoo kale waxaan mud celinayaa kooxdii kaalinta labaad gashay buundaweyn waxaan leenahay buundaweyn idinkana waa dadaasheen waxaan rajaynaynaa insha allah sanadka dambe idinkana inaad noqon doontiin jambion waxaan leenahay isbitaalka iklaas uu ku mahadsan yahay siduu tartankan usoo taabadgeliyey oo dhan kastoo tasiilaad oo maaragtay lagu fangaraynayo u bixiyey waana ku mahadsan yihiin tartamadana oo kale ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta xirfadaha ciyaartoyda gobolka hiiraan iyo isdhexgalka dhallinyarada